ololahan wacyigelinta iyo weliba lankudanlaya sidii eeta in lana dhagama ardayda uu laado baahiyo gaarka qaba walina la siiyey wacyigelinta bulshada kale sidii og ilaaliyaan xuquuqda islamarkaana lankata koorna naafanimada walina waalidiinta lakabura arjiyey in awlaadiyo hojeeyaana goobo walbarashada barnaamijkan wacyigelinta dadka baahiyo gaarka qaba iyo weliba laga sameeya iskuullada magaalada bilogubidle caanaaso iyo ka jiraan awlaad baahiyo gaarka qaban sidii on heli lahaayeen xuquuqdiio waana lanka horseeda lahay walkasta oo dhibaato injiisida kor owlaada agaasimaha waxda walbarashada baahiya gaarka qaba ee wasaaradda walbarashada somalilan cabdishakuur maxamed cabdi iyo ku hadalay muhiimadda kulankan wacyigelintee ujeeddada aanu halkan u nimidnay annagu waxaan nahay horta wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta in badanba waxaan ku taamaynay inaanu wacyigelin samayno dadkana aanu ugu tagno halka ay joogaan wafdigeygan maanta ayuu ilaahay qoray uuna hogaaminayo wasiiru dawlaha wasaaradda waxbarashada mudane maxamed faacuun oo markaad wax u sheegtaba inta badan kula qaadanayo oo in mahad celinayo maanta ayna hogaaminaya aad iyo aad ban wasiirka ugu mahad celinaynaa iyo wasaaradda waxbarashada qeybta dadka baahida gaarkaa leh kelmadda baahi gaara waa magacii naafo waad fahmaysaa maama carruurta la ohan jira hebel waa naafo heblaaye waa naafo waxaan la yidhaahda inclusive educationka ama waxbarashada loo dhan yahay waxa weeye ilmo baahi gaara qaba iyo ilmiheenii kale caafimaad qabay inay isku dhex dhigtaan iskuulkii siday markaa isugu dhex dhigtaan waxaa jira caruur caruuraha kale ay islaayaan haddaba naafanimada nifaansiinaya waxa ugu fudud iskuulka waxa laga yaabaa ardayda inuu ka fog yahay caruur inay dhexda u joogsadaan baa dhici karta caruurtaa dhexda u joogsanaysa waxay ku abuurayaan cabsi bay ku abuurayaan ilmihii waxaana ku miday waalidiinta kulanka ku hadalaya hadhawaayeenna iyo ona sheegeen inti marwal muhiimeta ilaalinta xuquuqda awlaada baahiyo gaarka qabana marka xigta waxaa noo muuqataa xukuumadda iminka joogtaa inay tahay xukuumaddii waxqabadka allah inagu anfaco waalidkana haddii aannu nahay waalidiinta gobolka hawd caasimaddiisa degmada beligubadle qaar wax og iyo qaar aan wax ogayn baanu leenahay wacyigelinta laakiin aad maantana siiseen maannaan hore u wada qabin baan jecelahay wasiiru dowlaha wasaaradda walbarashada maamulka somalilan maxamed kaacuul oo hiri kulanka yeeshay intii waajibata in awlaado baahiyo gaarka qabanyo helan walbarasho dhammaystiran sida dadka kale soonanka baaqi waalidiinta in awlaadiyo markaasi ku warahayana maanta waa maalin farxad leh waa maalin kale iyo gobolkii halganka iyo balagubad leh ardaydii baahiyaha gaarka lahaa lagu dhiirigeliyo laga wacyigeliyo iyagiiyo waalidkoodba oo loo sheego in waxbarashada ay u baahan yihiin ayna ceebaa lahayn haddii ilaahay subxaana wa tacaala uu qadaray sidoo kale in maxay hayday aad ka diyaargaroodaan waalid ahaan iyo arday ahaanba intixaankii dugsiyada sare iyo dugsiyada hoose dhexe iyadoo laga fogaanayo qishkii ama maxay hayday in maxay hayday lasoo diyaarsado casharadii barnaamijkan wacyigelinta walbarashada dadka baahiyo gaarka qabay waliba dhammaan laga sameey doone deegaanada maamulka somalilan iyadoona lanku gollaya koronqaadowka wacyiga bulshada kaeedana in awlaada baayo gaarka qabta lan dhibaatayna islamarkaana daruufasha gaarkaee lanka ta koorna